hay-adda tayadhowrka jubbaland iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka wada shaqeeya hubinta badeecooyinka kala duwan ee soo gala deegaanada jubbaland iyo kuwa laga dhoofiyo si loo helo dad aqoon u leh qalabka shaybaarka ah ee lagu hubiyo tayada badeecooyinka soo gala jubbaland ayay hay-adda tayadhowrku waxa ay dhowaan magaalada kismaayo tababar ugu qabatay qaar ka mid a ardayda wax ka barta jaamacadaha magaalada kismaayo wasiir ku-xigeenka wasaarada ganacsiga iyo warshadaha jubbaland uu ka warbixiyey wada shaqeynta ka dhaxaysa wasaaradda ganacsiga iyo hay-adda tayadhowrka jubbaland ayaa hay-adda uga mahad celiyey shaqada ay u hayso bulshada ee ku saabsan hubinta badeecooyinka iyo aqoon kororsiga ah ay dhalinyarada siisay waxauna hay-adda tayadhowrka ka codsaday inay shaqo siiso ardayda loo tababaray ku shaqeynta shaybaarka badeecadaha lagu hubiyo wasaaradda ganacsigu waxay wakiil ka tahay wadanka soo gala ama ka dhoofa kambaniga tiyana ayadaa ogolaasho siisay wuxuu haystaa ogolaashada wasaaradda ganacsiga horta taa waa waxaan rajaynayaa inay idinkugu filan tahay sababtaan meesha hay-adaha de maanta soomaalida waan caawinaa yidhaahdo ama international organizationka ama local organizationka ah midna aysan waxba ku sheegan inay maanta u deeqaan arday soomaaliyeed ugu deeqaan inay wax ku bartaan hantidooda gaarka ahayd horta taa wasaaradda ganacsiga haddaanu nahay waan soo dhowaynaynaa haddii ay maxaan ku idhaahday garteen inay iyagoo caawiyaan ardayda jaamacadaha waxaan leeyahay rabbi ha idinka jaasisiiyo codsi aan wataa marka yani isla shirkadda aan ka codsanaya ardayda in shaqo la siiyo qofkii u qalma ee tababarka ka faa'iidaystay ee aad u garataan inuu shaqadaa qaban karo waxaan codsanaynaa inaad shaqaalaysiisaan istaanirada la marana waa taqaanaanoo marka hore ardayda si voluntary a lagu shaqaalaysiiyaa si ay shaqada u bartaan kadibna haddee qofkii u qalmaa la qaataa taa waa codsi dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland doctor axmed sadiiqa ayaa asna hay-adda tayadhowrka u soo jeediyey inay shaqaalaysiiyaan dad kooban kuwaas oo aqoon buuxda u leh shaybaarka lagu hubiyo tayada badeecadaha ay daawooyinku ka midka yihiin laan hadda waxbarashada ku dura min fadlakum waan ka codsanayna oo annaga xataa sanadkii noo soo saara shan nin oo sheebaraystaa shan ka badinina hadday bataan waxaa weye waxaa ku dhacaya inflection shan qof oo sanad kasta ka soo baxda jaamacadda laan yar shan qof ka qaata oo ugu fiican waxbara taas waa again suggestion weeye maasha allah